dhanka soomaaliya haddaan u soo dhaadhacno waxaa cabdicasiis soomaaliya waxaa lagu sheegay in dalal qaarkood ay ka hadleen arrimaha ku saabsan faragelinta ay dalalka qaarkood ku hayaan sida imaaraadka oo kaleete sidoo kaleete wasiirka arrimaha dibadda ee eriteria oo isagu markii ugu horreysa kasoo qaybgalay muddo aada u fog tan iyo labadii kun aan filaya inay ahayd uu kasoo qaybgalay kalfadhigan sideed sideed u aragtay in xaggana lagu soo qaaday turkiya inay faragelin ku hayso oo eriteria ay kasoo yeedha arrintaasi dhanka kaletana dowlado kale ay kasoo yeedheen soomaaliya marka sidee waxay noqotay meel lagu hardamo soomaaliya meel lagu hardamo way tahay mar haddii ay joogaan imaaraadka iyo turkiga iyo maraykanka iyo wadamada scandinavianka iyo ingiriiska iyo talyaaniga iyo wadamada wadan kasta oo soomaaliya jooga uma joogo inuu caawiyo oo keliya iyo inuu dib usoo kabasho u sameeyo ee danihiisa ayuu ka fushadaa laakiin arrinta hadda muhiimka ah inaan ka hadalno waxa weeyaan saldhigyada turkiga iyo iyo imaaraadka ay ku leeyihiin gudaha soomaaliya taa iyo ciidamada ay tababaraan magaalada muqdisho oo haatan aan joogno waxaa joogo ciidamo aanan ka amar qaadan dowladda oo si toos ugu xaraysan xerooyin ay leeyihiin imaaraadka oo fuliya mishino ama howlgallo ayagoo u gaara oo ay ka mid tahay howlgalkii senator cabdi qaybdid lagu qaaday marka taasi waxay keenaysaa in saldhigyada imaaraadka uu ku leeyahay ama uu ka furanayo somalilan iyo sida uu ula wareegay dekedaha berbere iyo iyo boosaasona waad aragtay marka imaaraadkii faragelintiisu waa ishuu jira turkiga sidoo kale wax badan oo wanaagsan ayuu qabtaa laakiin isballaarin ayuu ka wadaa bariga iyo iyo badda cas iyo badda cad marka arrimahaasi waa arrimo jiro oo oo afrikaanka looma looma baahno in laga hadlo ee waxaa loo baahan yahay in wax laga qabto gartay muxsin isla arrintaasi wadamo iyagii aan heshiis ahayn oo qaarkood awoodaha adduunka kuwa ugu waaweyn ay ka mid yihiin qaarkoodna kuwa xiga ay ka mid yihiin qaarkoodna kuwa saamaynta ku leh sida imaaraadka oo kale dunida ay ka mid yihiin sidee marka soomaaliya deganaansho ay ugu taami kartaa iyadoo wadamo aan asxaab ahaynba ay dhex fadhiyaan runtii tartanka xagga geeska africa wuu soo jiray muddo badan iyadoo dhulkaasi uu yahay meel istraatiiji ay tahay oo isha caalamku iyo wadamada waaweyn ay ku haymoyideed laakiin waxaad moodaa adolihii ugu dambeeyey inay soo cusboonaatay arrintaasi oo siiba soomaaliya iyo xaaladeeda jileeca ay ku jirto in looga faaides iyadoo looga faa'iideysanahayo inay arrintaasi aada usoo korodhay wadamo ku tartamahayo oo ishaya waxaad moodaa marka laba gruub oo oo oo oo imaaraad iyona ay dhan yihiin iyo wadamada carabta u badan oo eritriyadan hadda ay ku jirto iyaduna ka shanqarisay inay dhinac tahay turkiga iyo wadamo kale iyaguna inay iyaguna gruub yihiin oo iyaguna ay gaar ahaan soomaaliya marka ka hadlahayo arrinteeda arrintaasi marka waxay ku keenaysaa deganaashihii soomaaliya iyo inay soo kabato oo xaaladii ay ku jirtay inay kasoo kabato khatar weyn bay runtii ku tahay arrintaasi dowladda soomaaliya dawaanaad aragtay ama meesha ay hadda ay lasii marayso dowladi dowlad goboleedyadii in la dhex galay oo dowladda imaaraadku ay dhex gashay inay lacago qaybinayso inay siyaasiyiintii gadanayso wadankii soomaaliya dekedihiisii inay muddo weliba dhaadheer oo soddon sano iyo ka badana inay la wareegeyso intay la gasho somaliland iyo puntland iyo heshiisyo iyadoo ku xagaldaacinaysa dowladda dhexe ee soomaaliya taasuna runtii soo kabashadii iyo isumaashihii soomaaliya dhaawacun bay ku tahay runtii gartay cabdicasiis gudahaad joogtaa muqdisho wax walbana waad la socotaa waxyaabo badan oo ka dhacayeen oo ku saabsan faragelinta lagu hayo oo mas-uuliyiin tuunka daraaddii loo xidhay waxyaabo ay ismariwaa badan uu yimid seed u aragtaa arrintaas inay xilliga adoo soo koobaya xilliga dhow ama xilliga dhexeba ay ay dhib culus soomaaliya kusii siyaadiso
arrinta faragelinta imaaraadka ama dalalka kale ay ku hayaan soomaaliya waxay ahayd iishiu ka horreysay maamulka madaxweyne farmaajo ee hadda jiray waxyaabihii uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa in soomaaliya ay isku tashan doonto oo ay ka madax banaanaan doonto faragelin ayna xushmayn doonto dalalka kale ayadana sidoo kale laakiin waxaa muuqata sanad kadib maamulka farmaajo inuu ku guul daraystay inuu iska celiyo ama uu yareeyo xitaa saamaynta ay ay ay dalalka shisheeye ku hayaan gudaha soomaaliya taas marka waa daciiftinimada maamulka madaxweyne farmaajo iyo hankiisa heerka uu gaadhsiisan yahay waxaana rajeynayaa sanadka hadda bilaabanaya ee labaad ee maamulka farmaajo inay wax badan isbedelaan oo horta bioritiga ay siiyaan in dalalkaasi wixii danaha soomaaliya ku jirta oo masaalix ah lagala hadlo islamarkaana la joojiyo faragelinta iyo dhibaatada ay ku hayaan danaha soomaaliya iyo xitaa isku dir heer waxay gaadheen sida uu walaalkan muxsin sheegay ay adeegsadaan maamul goboleedyadii ay isku diraan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada mucaarad gudaha magaalada ay ugu kiciyaan dowladda marka arrimahaas oo dhan waa arrin jirta oo ku tusinaysa sida weyska ama uu daciif u yahay maamulka madaxweyne farmaajo gartay ugu dambeynta haddaan kugu soo khatimo wakti yaradoo soo koobaya sideed marka u aragtaa adigu muxsinow dalalkan ku hardamaya iyaguna aan heshiiska ahayn inay danta soomaaliya ka wada shaqayn karaan oyna u turi karaan siday siday ku dhici kartaa taasi runtii qabaa in dadkaasi dowladahaasi soomaaliya jooga inay mid walba danadeeda laakiin inay kala khatarsan yihiin oo hadda dee imaaraadka khatarta ay soomaaliya ku tahay midnimadeeda iyo deganaanshaheeda inay ka weyn tahay hadda wax walba sida imaaraadka midda kale de hadda dowladda madaxweynaha farmaajo iyo dowladdiisa si guudba waxaan aaminsana aan lagu eedeyn karin hadda dhibka socda maxaa yeelay dowladdiis haysato oo xoogle soomaaliya kama jirto talabaad dhib kasta oo hadda soomaaliya ku dhaca waxaa loo adeegsadaa dad soomaali ah loo adeegsadaa ama maamul goboleedyo ha ahaadeen ama siyaasiyiin ha ahaadeen waxay ku xidhan tahay marka xalka soomaaliya iyo inay ka badbaado faragelintaasi inay khatar ku noqoto horukaca soomaaliya iyo nabadiisa in dadka soomaalidu ay fahmaan iyo dowladoodu ay isla gartaan iyo siyaasiyiintooda iyo maamul goboleedyada iyagoo wada socda inay danta soomaaliya horumariyaan oo ay u arkaan inay si ay uga badbaadaan arrimaha khatarta ee hadda soomaaliya kusoo cusboonaaday ee dowladaha kaga imaanaya gaar ahaan imaaraadka in ay ka yeeshaan aragti midaysan laisla fahmo la wada fadhiisto siyaasiyiinta dowladda maamul goboleedyada oo la dhaho khatarta intaa laeg inakay khatar inugu tahay iyo dowladnimadeena iyo jiritaankeena iyo dalnimadeena iyo midnimadeeniy saynu kaga badbaadin karnaa oo aragti ay la timaado arrintaasi ayna hogaamiso arrintaasi dee ay hormuud u noqoto dowladda federaalka ee soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo